waxaa galabta magaalada garowe aas qaran oo uu ka qaybgalay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre lagu sameeyey rabbi haw naxariistay ra-isul wasaarihii hore soomaaliya xasan abshir faarax meydka xasan abshir oo xilal kala duwan kasoo qabtay soomaaliya ayaa ka hor intaan lagen garowe waxaa lasii marsiiyey magaalada muqdisho halkaasi oo salaada janaasada ay ku tukadeen madaxweynaha soomaaliya iminka talada haya iyo madaxweynayaashii hore xildhibaano iyo wasiiro iyo mas-uuliyiin kale warbixintan waxaa garowe kasoo diray nuux muuse birjeeb diyaaradii siday meydka allaha u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax oo soo martay magaalada muqdisho ayaa abbaar laba iyo tobankii duhurnimo kasoo degtay magaalada garowe waxaana garoonka ku sugayey madax ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre madaxda maamul goboleedyada siyaasiyiin iyo dadweyne aada u fara badan si ay uga qayb galaan aaska qaran ee loo sameeyey marxuumka madaxdii ka soo qayb gashay aaska oo saxaafadda kula hadashay garoonka ayaa ku dheeraatay wanaaggii iyo kaalimihii kala duwanaa iyo shaqooyinkii dalka uu soo qabtay allah u naxariistay xasan abshir faarax dadkii la socday diyaaraddii siday meydka marxuumka waxaa ka mid ahaa safiirka soomaaliya ee aljeeriya cabdiwahaab macalin maxamed oo muddo labaatan sana ay saaxiibo isku dhow ahaayeen islamarkaana ay ka wada tirsanaayeen golihii wasiirada dowladdii carta waxaana kula kulmay garoonka diyaaradaha jenaraal maxamed abshir ina lilahi waina ilayh raajicuun ina lilahi ma akhada walahu ma acطaa wakulu shayin cindahu biajali musama ilaahay ha u naxariisto walaalkeen wiilkeenna saaxiibkeenna ra-isul wasaaraheenii hore marxuum xasan abshir faarax walaalkay si wanaagsan waxaan isugu barannay ka hor waan aqiin lakin waxaan si fiican isugu barannay shirkii carta ee labadii kun lagu qabtay magaalada carta dalka jabuuti markii shirkii ilaahay dadkii guulay ayuu ka mid ahaa la guddoomiyaashii shirka ayuu ka mid ahaa isaga iyo alla u naxariistay cabdalla deerow ka bacdina waa la guulaystay oo baarlamaankii baa la dhisay oo golihii madaxweynihii ayaa la doortay golihii wasiirada la dhisay ugu horreeyey ayaanana isaga ka mid ahayn wasiirka macadinta iyo biyaha wasiirka macadinta iyo biyaha aniguna waxaan ahaa wasiirka xanaan xoolaa dhisnii daaqa walaalkeen allah u naxariisto intaan ka aqaano boqolkiiba labaatankaa sannadood boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa isu dhoween isku meelaan deganayn isku masaajidaan kuwada dukanaynin waxaan u aqaanaa nin qur-aan akhris badnaa nin salaad badnaa nin sadaqo badnaa nin soomaalida xidhiirin jiray nin aan lagu aqoonin qabyaalad qof wanaagsan ayuu ahaa walaalkeen ilaahay ha u naxariisto samir imaan allahna wada siiyo ummadda soomaliya meel kasta oo ay joogto guud ahaan gaar ahaan reer abshir faarax iyo reer maxamed cusmaan reer gooma iyo dhammaan qaraabada saaxiibada xididka deriska inta uu xidhiirinayay ama xidhiir kale lahaa dhammaan allah u naxariisto waxaan leeyahay walaalkeena jannatulfirdows alaclaa allaha siiyo allahuma aamiin washukran maanta soomaali maxay ku xasuusan kartaa leedahay safiir
waxay ku xusuusan kartaa kow ra-iisul wasaarihii hore xasan abshir faarax allah u naxariista wuxuu ahaa wuxuu soo ahaa gudoomiyihii gobolka banaadir ah magaalada muqdisho wuxuu soo ahaa gudoomiyihii gobolka shabeellada dhexe ra-iisul wasaaruu soo noqday wasiiruu soo soo noqday safiiruu soo noqday oo kala duwan wax weynuu dalka soo qabtay waxaa lagu xusuusanayaa koow dib u soo noolayntii dalka dowladnimadii soomaaliya burburkii kadib ayaa lagu xusuusanayaa iyo wixii ka dambeysay waxaa xusid mudan diyaaraddii waday meydka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir ee freedom ireland oo toos uga soo qaaday dalka turkiga iyadoo ka tagtay magaalada nairobi ee dalka kenya inuu waday kabtan mahad xasan abshir oo uu dhalay ra-iisul wasaarihii hore xasan abshir faarax allah u naxariistee nuux muuse birjeeb v o a garowe